alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaa ama bacd fayaquulu alimaamu almusanifu siraaj اddiin cumar bn caliy bn mulaqin raximah اllah yaquul walmansuubu ilى gayri abihi kabilaala bni xamaama wاnisbaة alati yasbiqu ila lfahmi minha shay wa hiya bikhilaafih kaabi mascuudin اlbadriy fainahu nazlaha walam yashhadha والمبهمات والتواريخ والوفيات والتواريخ والوفيات والوفيات ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم ومن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء ومن حدث ونسي ثم روى, ثم روى عمن روى عنه ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والقبائل ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي واي وآخر ذلك والله أعلم بالصواب قال المؤلف رحمه الله وهذه آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدي ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولاً فإنه جامع لفوائد لفوائد هذا فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده ولله الحمد على تيسيره وإيش عيدين كحيقة ولله الحمد على تيسيره وأمثاله قال المؤلف رحمه الله فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة سابع عشر سابع عشر جماد الأولى عام ثلاث وستين وسبعمية أحسن الله أحسن الله بعضها وما وما بعدها في خير آمين waxaynu ku jirnay anwaacdii uu musanifku kaga hadlayay raximah ullah asmaada ruwaadda barashadeeda iyo ahamiyadda ay leedahay iyo noocyada kala duduwan ee ay tahay waxaa inoogu dambeeyey ama aynu isku taagnay walmansuub ilaa hayri abihi intaan intaanaynu darsiga maanta gelina waxaynu tilmaamaynaa almutashaabih almutashaabih waxa weeyaan tacriifkiisu almutashaabih tacriifkiisu waxa weeyaan an yatafiqa alismaani an yatafiqa alismaani fi allafdi walkhai an yatafiqa alismaani fi allafdi walkhai ويftرقa في الشhخص ويftرقa في الشhخص نaعم أن يتفق الاسمان في اللفظ والخط ويفترقa في mاذا في الشhخص hye ويأتلف ويأتلف أسماء أbوyهima ويأتلف أسماء أbوyهima في الخط ويkتلف في اللفظ ويأتلف asmaau abawayhima fi lkhai waykhtalifa fi lafdi wayakhtalifa fi lafdi aw ilcaks mutashaabihu waxa weeyaan mushtabih culimada qaar waa ku magacaabaan waxa weeyaan laba raawi ayaa labadooda magac xagga dhawaqa iyo xagga qoraalkaba waa iskaga mid xagga dhigaalka iyo xagga dhawaqa labadaba waa iskaga mid lakin waa laba shaksiyo kala duwan nacam wayaftariqa fi shaksi ma aragta laba raawi iyo ka badan baa waxay wadaagayaan magacoodu isku sibaa loogu dhawaaqaya lakin dee waa dad kala duduwan lafdiga iyo khadkabana waa iskaga mid magacu laakiin maxay ku kala duwan yihiin labada magac ee aabayaashood khadka iyo qoraalkay iskaga mid yihiin laakiin dhawaqa iskaga mid maha laakiin dhawaqa iskaga mid maha marka waa noocaan ahayn mutafiqi iyo muftariqi iyo mu'talifki iyo mukhtalifki waxbay ku kala duwan yihiin aan tusaale keenno aan tusaale keenno sheekhu wuxuu nagu waxaanu idhi wayatalifa asmaau abawayhima fi lkhai labada magaca aabayaashood baa khadka iskaga mid ah yani qoraal ahaan iyo dhigaal ahaan laakiin dhawaq ahaan bay ku kala duwan yihiin ama waa cagsiga dhawaq ahaan bay iskaga mid yihiin khadkay ku kala duwan yihiin tusaalaha wax lagu fahmaaye waa muusa ibnu caliyin iyo musa ibnu culay musa ibnu cali iyo musa eesh ibnu culay labada magac ee labada raawi waa isku mid fi lkhai wallafdi soo maha dhigaal ahaan iyo dhawaaq ahaanba oo de mid walba waa muuse laakiin labadooda aabbe khadkay iska shabahaan maxay ku kala duwan yihiin dhawaqa dhawaqa ayay ku kala duwan yihiin waxaa kaloo dhici karta oo nooca mutashaabiha ka mid ah labada raawi in magacoodu isshabaho magaca waalidkana ay wadaagaan oo waa maxay waataynu shalay sheegnayoo waa cabbaas ibnulwaliid cabbaas ibnulwaliid iyo cayaash ibnulwaliid hada aydan min almutashaabih hada aydan min almutashaabih waaye wlmansuubu ilaa gayri abihi ka bilaala bni xamaama waynu sharaxnay sheekhu wuxuu yidhi wanisbatu baa ka mida nisbadii wa macrifatu nisbati nisbadii in la garta ayaa ka mid a allatii taasoo yasbiqu uu u soo degdegayo ila alfahmi fahmiga minhaa iyada fahamka waxa uga soo degdegayo xaggeeda shay-un shay wahiya waxaa wahiya iyaduna bikhilaafihi waxaa fahamka usoo degdegaya way khilaafsanta way ka duwantah haddii lagu dhaahdo camar ibnu dinaar almaki almaki waa maxay waa nisba soo ma macnaha daahirkeed ka fahmaysaa maxay inuu ninkaasi maxay ahaa reer maka ya reer maka inuu ahaa waxaa masalan lagu yidhi fulan ibnu fulan albasri ninkaasi inuu reer basre ahaa ayaa dee mutabaadirku u yahay mutabaadirku muxuu yahay inuu reer basre yahay saasaa mutabaadir ah sidaas ayaa mutabaadir ah wuxuu ku leeyahay sidaas waa sida asalka ah qof haddii nisbe loo tiiriyo maalan magaalaa loo nisbeeyey qabiil baa loo nisbeeyey shaqaa loo nisbeeyey waxaa la yihi fulan ibnu fulan alxadaad asalka daahirku waa maxay inuu yahay xadaad ama fulan ibnu fulan alcatar imaamu nawowi ardayga ardayga cilmigiisii aadka u xambaaray maxaa la dhaha ibnu catar baa la dhaha ya ibnu catar catar waa maxay catar waxa weeyaan waa kii cadarka iibin jiray de ma aragta marka nisbada waxaa jira haddaba taasi waa sida daahirkii asalka ahe nisab ruwaadii loo nisbeeyey oo daahirka nisbadaasi waxay ku tusinaysaa hayru muraad uu yahay maxay yahay saxaabi baa waxa lagugu yidhi saxaabada ka mid a ayaa madalan waxa lagugu yidhi fulanu min albedriyiin ama fulan albedri macnaheed waxa wey sida asalka waa maxay muxuu xaadiray qaswatu esh qaswatu beder laakiin waxaa jira nisab aan waxa daahirkooda ka muuqda waxaan ahayn waxa daahirkooda ka muuqda khilaafsan oo waxaan ahayn looga jeedo sheekhaa sheegay wuxuu yidhi wnisbatu nisbadii allatii taasoo yasbiqu uu soo dheeraynayo ila lfahmi fahmka xaggiisa minhaa xaggeeda ugasoo minhaa iyada uga soo dheeraynaya shayun shayun baa yasbiqu ila alfahmi minha shayun waa maxay waa faacilu yasbiqu allatii nisbadaasoo yasbiqu ugu soo dheeraynayo shayun shay ila lfahmi fahm minhaa xaggeeda ila lfahmi uusoo dheeraynayo oo waxba markaad daahirka eegto waxbaad ka fahmaysa wahiya bikhilaafihi waxaa laakiin way khilaafsantay loogama jeedo waa nisbatun daahirkeeda iyo mwaxa daahirkeeda kutusinaya hayru muraad u yahay waadix ikhwaan inaad markaa baraataa waa laga maarmaa waayo dee si aanad u qaldin hadhowto aanad wax aan jirin u malaynin sida wuxuu yihi sheekhuka abi mascuud albedri waaba saxaabiga abi mascuud leedhaa albedri ee beder loo nisbeeyey fa inahu isagu nasalahaa beder waa degey magaalada beder leedhaa buu degey walam yeshadaa qaswadii beder lo odhan jiray ma xadirin leesh haddii saxaabada rasuulka la fulanun bedriyun ama fulanun hahid shahida bedran ama fulanun albedriyu laydhaha albedriyu sida haalibka waxaa looga jeedaa ay shahida ghazwata bedrin maxaa gaarka loogu sheegaya waxaa gaarka loogu sheegaya saxaabadii beder xaadira ee ka qayb galay way ka fadli badan yihiin saxaabada rasulka sal alla alay slam ciddii aan beder ka qayb gelin marka iminka markaad abi mascuud albedri meel ku aragto waxaa daahirkee kasoo degdegayadu malaynaysaa waa maxay nisbadaasi waa inuu beder xaadiray sheekhu wuxuu ku yhi bederna muu xaadiri ha fa inahu nazalaha waa degey walam yashhadaa ma xaadirin qaswada ma xaadirin nazalahaa ay nazala bedran magaalada beder la yidhaha buu degey walam yashhadhaa e walam yashhad ghazwata bedrin qaswadii magaalada ka dhacdee loogu magac daray muu laakiin xaadirin beder waa magaalo aad u camiran hadda waa halkii ghazwadu ka dhacday waana magaalo aad iyo aad u camiran saxaabadii rasulka sal ly slm beder ku dhimatayna way ku aasan yihiin me xabaalahoodiina weli waa jiraan xabaalaha markaad tagtana waxaa ku qoran waxaa ku qoran saxaabadii rasuulka sal allahu aleyh wasalam halkaa maalintaa ku shahaado qaadatay asmaadoodii baa ku qoran radia allahu canhum ajmaciin magaaladiina waxaa loo bixiyey beder ciddii magaalada degta marka sida cidda maka degta fulanun makiyun loo odhanayo ayaa isna waxaa loo niyaa fulan alfulani albedri magaalada loo nisbayn karaa magaalada ayaa loo nisbayn karaa marka qofkii degay ee magaalada loo nisbeeyey iyo qofkii qaswada xaadiray labadaba bedri baa la odhanaya lakin labada macnee looga jeeda ma saxba ma ma isku mid baabaan ujeeda cafan ma isku mid ba isku mid maaha marka sheekh wuxuu kuleeyahy waa inaad sidaa ugu tanabuhdid waa cilmi dhan oo cajiib ah ay culimada xadiisku ay ka hadleen culimada xadiisku raximahum ullah ay ka hadleen abi mascuud albedri saxaabigaasi culimadu waxay isku qabteen beder ma xaadiray mise mu xaadirin jumhuurku ama culimada agarkoodu waxay qabaan maxay inuunu xaadirin sidaa sheekhu inoo sheegay oo aanu beder ka qayb gelin saasay qabaan laakiin imaam lbukhaari iyo imaam muslim iyo culimo kale sida abu cubayd qasim ibnu salaam iyo ibnu mulaqin musanifka kitaabka qoray aynu akrinayno waxay rajaxeen saxaabigaas inuu beder xaadiray saxaabigaas inuu inuu beder xaadiray walihada imaam bukhaari caddahu fi man shahida fi man shahida bedran bukhaari wuxuu wuxuu ku tiriyey inuu ka mid yahay raggii beder xaadiray wa muslimun kadalik muslimna waa sidaas muslimna marka sidaa uu sheekhu sheegayo waa sida ay jumhuurka qabaan jumhuurku siday qabaan laakiin culimada iskuma wada waafaqsana oo khilaafkaas ayaa ku sugan waay aynu keenno waxyaabo kale oo daahirkooda waxa ka muuqda aan loo jeedin ruwaadda xadiiska waxaa ka mid ah yaziid alfaqiir nin la dhaha yaziid alfaqiir alfaqiir waa laqab markaad laqabkaa daahirkiisa aragto maxaad umalaynaysaa inuu ahaa nin faqiir ah oo baahan inuu ahaa yaziid alfaqiir imaam muslim wuxuu ka wariyey yani xadiis jaliilah ayay ka sheegeen ayaa ayaa ayaa ayaa ugu soo aroray imaam muslim xadiis jaliila oo jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhu uu ka warinayo ayaa ayaa jira ayib culimadu waxay dhaheen lam yakun faqiiran wa inama usiiba fi fiqaari dahrihi fi fiqaari dahrihi waxay culimadu dhaheen faqiir muu ahayn nin baahan muu ahayn laakiin waxaa yaziid alfaqiir loogu bixiyey dhabarka laf dhabarta ayaa nabar ka gaadhay saasaa markaasa waxaa loo bixiyey yaziid alfaqiir fahadihi nisbat calى khilaafi ahiriha fahada laqabun cafwan calى khilaafi ish daahirihi kadalika kadalika waxaa la mid ah khalid alxadda khalid alxadda alxadda waa maxay waa kabatala khalid alxadda waa min waa nin ruwaadii xadiis ka mid ah laqabkaasaa ku dhegay alxadda culimadu waxay hada laqab daahirkiisa loogama jeedo kabatalo muu ahayn raximah llah wa inama kana yujaalisuhum kabatalayaashu qayb kamid uu la saaxiib ahaayo deedna waa iskala yaro fariisan jiray mararka qaarkood faqiila fanusiba ilayhim khalid alxadda aragta sheekh marka waa sidaas wlmubhamaatu baa kamida buri sheekhu wa macrifatu lmubhamaati anwaadii culumi xadiiska waxaa kamid a macrifatu lmubhamaati asmaada mubhamka inaad inaad barato asmaada mubhamka maxaa looga jeedaa almubhamu waaya asmaada mubhamka waxaa looga jeedaa almubham waa in sanadka ama matniga uu ku soo arooro qof aan magaciisii la sheegin sida in la idhaaho jaaa rajulu ila nabiyi sal allahu alay slam nebiga waxa u yimi nin ama fajaa'atu imra'atun gabadh baa u timi wafasaalatu way weydiisay rajul iyo magaciisii la sheegay waa mubham lakin maxaa la sheegay noocuu yahay qofku soo ma almubham iyo waxaa kale jira waxa la idhaha almuhmal ufiirso almubham waa man lam yudkar ismuhu waa midaan magaciisii la sheegin mubham baa la idhaha rajul imra'a ibn bint ukhtun wahaakada muhmalna waa maxay muhmal waa qof magaciisii la sheegay laakiin dad kale oo magacan la wadaagaa jira oo lama cayimin lama cayimin mathalan waxaynu ruwaadda ku maqalay in inay jiraan ruwaad ruwaadda ay ka mid yihiin laba sufyaan oo mid maxaa la dhaha sufyaan athawri ka kalena maxaa la dhaha sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali sufyaan ibnu saciid athawri wa sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali haddii sanad asaaniidda ka mid ah ay ku soo arorto xadahanaa sufyaanun sufyaankaasi miyaana loo cayimi ku yahay waa magac dhowr qof wadaagaan oo aan la cayimin qof kale muhmal baa la idhaha muhmal maxaa la idhahaa muhmal waxaa ka mid ah taynu shalay soo marnay almutafiq almuftariq almutafiq almuftariq waa laba ism oo dhigaalka iyo qoraalka iyo odhaahdaba isku shabaha laakiin ku kala duwan dad kala dad kala duduwan baa leh oo inaga yihi khaliil ibnu axmed imise nin baa la dhaha lix nin soo ma a haddii markaa xadathana khaliil ibnu axmed keliya ama khaliil ibnu axmed magacaasi uu sanad ku soo arooro de waa oo aan la cayimin ma faraahidiba ma mid kala ma keyrkiiba aan la cayimin maalan hada yuqaalu lahu muhmal ama almubham mubhamka waxa weya waa qofki aan magaciisaba la sheeginba faqama rajulu baa kaco fasa'ala nabiya sala allahu alayh wasalam fajaءa rajulu ila nabi sal sl fasa'alahu wahaakada hada yuqaalu lahu ash labadaas farqigoodu waa saas sheekhu marka wuxuu ku leeyahay asmaadii mubhamka ahayd ee ee lam tus lam yu lam yusarax bihi bismihi alasma almubhama alati lam yusarax bismi saaxibiha ama sanadka ha dhacda ama matniga ha dhacde berashadeedu waxay ka mid tahay anwaada culum xadiiska ayay ka mid tahay maala rasuulkanu sal allahu alay wasalam wuxuu yihi wuxuu yihi wuxuu sheegay nebigu sal allahu alay wasalam in la xajiyo ayuha annaas in allaha qad kataba calaykum alxaja faxajuu buu yihi nebigu alayh salaatu wasalam wuxuu yihi cabdullahi bn cabbaas faqama rajulu faqaala ya rasuula allah afi kuli caamin nin baa dadkii iska dhex taago markaasu wuxuu yidhi afi kuli caamin ya rasuula allah ninkaa lama cayimin soo ma laakiin riwaayaadka xadiiska qaybo ka mid ah waxaa ku soo aroortay faqaama alaqracu bnu xaabis faqaala afi kuli caamin ya rasuul allah nacam rasuulkana alayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan sida saxiixa ku taalla inuu nebigu ciid tukaday deedna dumarkii u tegey dabeedna waaniyey nebiguu ku yidhi yaa macshara anisaai tasadaqna fainii ra'aytu kuna akthara ahli nnaari faqaamat imra'atu sacfaa alkhadayni faqaalat walima ya rasuula allah gabadh baa dumarkii iska dhex taagtay dabeedna waxay tidhi oo maxaanu naarta ugu badanay nebi maxamedow marka mubhamkaasi wuxuu geli karaa fi lisnaad waxaanu geli karaa fi lmatni isnaadka isagoo galay maalan waxaa waxaa aad arkaysaa asaanida qaarkood iyadoo ay ku soo aroortay maalan maalan zuhri oo wax ka warinaya malik cafwan malik oo zuhri wax ka warinaya malik soo sidii asalkiya malik oo zuhri wax ka warinaya zuhrina maalan uu naafic wax ka warinayo cala sabiil mithaal haddii uu markaa uu sanadka dha can naaficin can rajulin can naaficin can rajulin min ahli lmadina maalan hada yuqaal lahu wa ismu mubham fi lisnaad waa mithaal yani un tawdiixu sheegaynay waay culimadu waxay idhahdeen asmaada mubhamaadka ah ee ama asaanid asaanidda ku soo aroortay waa laga maarmaa in la barto oo la raadiyo oo riwaayadka xadiiska la jamciyo si loo ogaado isamkaasi waayo haddii isamkaa la garan waayo xadiisku daciif liajlihi buu dacfigu gelaya soo ma ilama garanayna hadii la dhaa can rajulin ba wax laga wariyay can fulanin rajulkani waayo ma hiqa ma daciif ba muxuu yahay hadduu sanadka galo marka isamka mubhamka hadduu sanadka galo ayaa ka daran hadduu xagee galo matniga waay culimadu kutub bay ka alifeen kutub ayay ka alifeen waxaa ka mid ah alasmaa lmubhama fi lambai lmuxkama asmaadii qarsoonayd ee ambada iyo iyo adilada muxkamkaa kusoo aroortay khadib lbaghdadi baa leh waxaa ka mid ah almustafaad min muhimaat lmatni walisnaad waliyudiin abi zurcat alciraaqi ayaa leh waxaa ka mid ah alifan bima waqaca fi lbukhaariy min alibham sirajudiin albulqini ayaa iska leh xaafid ibn kair wuxuu yihi qad ictanaa ibn lahir fi awaakhiri kitaabi jaamic usul bitaxriiriha ibn lahir waxaa jira kitaab la dhaaho jaamic usul oo leeyahy caalimka la dha ibn lahir xaafid ibn kair wuxuu leeyahy asmaada mubhamka ah cinaayo badan buu siiyey waxa weeyaan ibn lahir kitaabkiisa aakhirkiisa wakhtasara sheekh muxyudiin الnawowi kitaab alkhaiib fi dalik imaamu nawowina wuxuu soo ikhtisaariyey kitaabka nawowi ee alamba lmubhama fi cafwan alasma lmubhama fi alambai lmuxkama duruqu macrifati lmubham waxaa ka mid a inuu ku soo aroor riwaayaadka qaarkood waxaa ka mid a in ahlucilmiga ahlxadiiska ay caddeeyaan waay duruqda lagu garto sheekhu wuxu uhi watawaariikhu walwafayaatu waxaa ka mid a anwaacdii culum alxadiiska macrifatu wamacrifa atawaariikh tawaariikhda iyo walwafayaatu iyo wakhtiyadii dhimashada inaad garanayso atawaarikh waxaa looga jeedaa muxadisiintu inta badan oga jeedaan ruwaaddii xadiiska nebiga alayhi salaatu wasalaam warisay inaad barato taariikhdii dhalashadooda taariikhdii rixladooda ciddii ay wax ka qaateen wakhtiyaday la kulmeen meelahay kula kulmeen sanadku hebel hebel wax ka qaatay hebel ciddii ugu dambaysay wax ka qaadatay ciddii ugu horreysay wax ka qaadatay ya hebel imise jeer buu hebel la kulmay ma garato inaad garato inaad garato hebel markuu hebel wax ka maqlay cumrigiisu intee buu ahaa hebel intee buu caalimka fulan la yidhaahdo raawigaasi sheekhiisa fulan la yidhahdo intuu wax ka baranayey intee buu la joogay ma mulaasimiintiisiibuu ka mid ahaa hadduu laazimi mulaasimiintii ka mid ahaa imise sanuu laasimay wahaa kada wakhtiyadii ay wax ka maqleen meelaha ay wax kaga maqleen iyo waxyaaba la midkaa tawaariikhtaasay muxadisiintu uga jeedaan walwaafayaadna waxay uga jeedaan muxadisiintu inaad garato goortii uu dhintay raawigu inaad garato goortuu raawigu dhintay iyo goortuu dhashay inaad garanayso oo aad taariikhdiisa aynu tilmaanay haysaana waxay kaa caawinaysaa wax badan waxay ka caawinaysaa inaad garato kala saarto sanadka mutasilkaa iyo ka munqaicaa iyo ka mursalkaa waxay kaa caawinaysaa inaad tadliiska qofka raawiga mudlis tadliis samaynaya ama irsaal khafiya samaynaya inaad garato waxay kaa caawinaysaa ruwaadda qaarkood waxaa ku dhacay ikhtilaad ikhtilaad baa ku dhacay sidaynu sheegi doono oo way isku darsameen aakhiru cumrihim culimadu waxay dhahan ruwaadda axaadiistii ay wariyeen waa la kala qaadayaayo ciddii mark ciddii qabla alikhtilaad wax ka waraysayna xadiiskoodu de xadiis saxiixu noqonaya ciddii bacda alikhtilaad wax ka waraysayna xadiiskoodu xadiis dee dacfi ku sugan yahay oo u baahan mutaabacaad iyo shawaahid iyo wax loo eegayo ayuu noqonaya marka kala gerashadooda maxay ku xorantay inaad tawaariikhdii ruwaadda taqaano ya walihaada muxadisiinta waxaad arkaysa iyagoo leh hebel sheekhiisa hebel saddex jeer buu la kulmay mar magaalo heblaayuu kula kulmay laba jeerna waa u ruxlaysto meel heblaayuu ugu tegey markaana halkaas marka hore sanadaasay ahayd marka dambena sanadaasay ahayd marka saddexaadna sanadaasay ahayd marka hore hebel hebel baa la socday mar labaadka hebel hebel bay wada socday ma taraku shayaan tawaariikhda iyo wafayaadka in la garto iyo gooraha ay culimadu dhinteen muxadisiintu waa fan muhim ah waa nooc muhim ah ay aada ugu dadaaleen waayo fawaaiddiisa waxaa ka mid a taa waxa aynu sheegnay iyo weliba in la garto asmaada haddii tasxiif galo in lagu garto naasikh iyo mansuukhi waa in la kala gartayna dhan waa inay kala dambeeyaan soo ma annaasi naska la nasakhayo iyo naska wax nasakhaya keebaa dambaynaya naasikha dambaynaya waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid a dee inaad garanayso wafayaadkii iyo wilaadadii iyo taariikhdii raawiga ama ruwaadda soo maad garan waay waxay culimadu idhaahdeen nimankii rasuulka sal allahu aleyh wasalam beenaalayaasha ku been abuurtay iyo nimankii beenta lagu tuhmey iyo mubtadicadii iyo fasaqadii iyo nimanka ducafadaha in badan oo ka mid a culimadu warkooda waxay ku maaragtay caddeeyeen taariikhdii iyo wafayaadkii iyo waxa weeyaan mawaalidii culimada garashadooda sufyaan athawri wuxuu yihi lama istacmala ruwaatu lkadib ruwaaddu markay been barteen istacmalnaa lahum taariikh anaa hadda taariikhaan isticmaalay bu hi marka markay been barteen xafs bnu khiyaas wuxuu yidhi ida itahamtum sheikh qof cilmi sheegaya haddaad tuhuntaan faxaasibuuhu bisinayni waxaa ku xisaabisaan labada da-ood labada da-ood ku xisaabiya sanat alwafaat iyo sanat esh alwilaada waay waay culimadu waa fan cadiim oo maaragtay ay culimadu ammaaneen sakhawi wuxu uhi waa fanun cadiimu lwaqici min addiin qadiimu nafci lilmuslimiin laa yustagna canhu walaa yuctanaa biacma minhu khusuusan ma huwa alqasdu alacdamu minhu wa huwa albaxu can alruwaati walfaxsu can axwaalihim fi ibtidaa'ihim waxaalihim waistiqbaalihim ya waay waxay culimadu sheegeen waxay culimadu sheegeen nin la yidhaahdo moxamed ibnu xaatim alkafi ayaa intuu yimi magaalo magaalooyinka ka mid ah wuxuu wuxuu yidhi waxaan xadiis ka wariyey cabdi bni xumayd xaakim wuxuu yihi waxaa la weydiiyey bu ihi mawlidkiisi markaasuu wuxuu sheegay u goorma dhalatay baa lagu yii abdi umed cabdi ibni xumeyd haddaad wax ka maqshay cabdi ibni xumeyd markaasuu wuxuu sheegay bu ihi sanata sitiina wa miatain waxaan wax ka maqlay bu laba boqol iyo lixdankii ya markaase waxaa lagu yidhi waxaad sheeganaysaa inaad ninkaa wax ka maqashay waktiga aad sheegayso eedadi ninkaa waxaad ka maqashay iyo waktiguu dhintay marka laysu xisaabiyo waxaad sheeganaysaa saddex iyo toban sano kadib nolosh cafan saddex iyo toban sano geeridiisii kadib inaad wax ka maqashay marka miyaa lasoo saaray ba lagu yihi ya u fadeexadoobay soo ma ha lama istacmala ruwaatu lkadib istacmalna lahum taarikh daraaifta waxaa ka mid ah mid ruwaadda ka mid ah wuxuu sheegtay inuu cabdillahi bin mascuud wax ka maqlay cabdillahi bin mascuud goortuu dhintay labiyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay mise saddex iyo soddonkii hijiriga cabdillahi bin mascuud radi allahu tacala canhu wakti intaa ku dhow dabeedna waxa yhi war goormaad wax ka maqashay deedna wuxuu sheegay waktiguu dhintay wakti aada uga dambeeya caalim culimadii meesha fadhiday kamid ah wuxuu ku yihi aba bucita xayan aba laqiitahu bacda almowt ma aragta hadda waay marka waa nooc aad iyo aad muhima walihaadaa muxadisiintu maxay dabdiyeen ruwaadda raawi kastaa weer goortuu dhintay xataa kii la isku khilaafay way sheegeen khilaafkii la isku khilaafay soomad garan nabigeenu alayh salatu wasalaam goormuu dhintay sanata kam yah saddex lixdan waa dadiisii goormuu dhintay nabigu alayh salatu wasalaam ko iyo tobankii hijiriyada yah ayib waay saddexiy lixdan jirna waa ku dhintay nabigu alayh salaatu wasalaam saxaabada rasuulka sal allahu alay waslam rag baa jiray boqol iyo labaatan sano noolaa wa minhum wa minhum xasan ibnu thaabit wa minhum xasan ibnu thaabit culimadu waxay dhaheen caasha miya wa cishriina xasan ibnu thaabit waa shaaciru rasuuli lahi sal allahu alay slam soo maha ya hajawtu muxamada faajabtu canhu wa cinda allahi fi daka aljazaau mar kale wuxuu uhi atahjuuhu walasta lahu bikufin fakhayrukuma lisharikuma fidaau faina abii wawaliduhu wacirdi lcirdi muxamedi minkum iqaw sal اllahu alيh wasalam radia allahu canhu waay waxay culimadu aheen saxaabigaasi boqol iyo labaatan sanu noola aabihiina boqol iyo labaatan sanu noola awowgiina boqol iyo labaatan sanu noola awowgii labaadna boqol iyo labaatan sanu noola ya saasay yidhahan culimadu waay walihaada culimadu waxay dabdiyaan fi hada lbaab a'imada waaweyn tawaarikhdoodi ya waktigay dhinteen waktigay dhasheen abu xaniifa maalan sideetankii hijiriyeed ayuu dhashay boqol iyo kontonkiina wuu dhintay imaamu malik shan iyo sagaashankii hijiriyadu dhashay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankiina waa dhintay imaamu shaafici boqol iyo kontonkii hijiriguu dhashay waa sanadku dhintay abu xaniifa sanadku dhintay waxaanu dhintay imaamu shaafici laba boqol iyo afartii hijiriga imaam axmed ibnu xambal raximahullah waxa uu dhashay boqol iyo afar iyo lixdankii hijiriyada waxa uu dhintay laba boqol iyo koob iyo afartankii hijiriga imaam bukhaari waxa uu dhashay boqol iyo afar iyo sagaashankii waxaanu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii imaamu muslim laba boqol iyo lix buu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo koob iyo lixdan imaam abu daawuud laba boqol iyo labuu dhashay laba boqol iyo shan iyo tobaatanna waa dhintay tirmidi laba boqol iyo sagaal buu dhashay laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanna wa waa uu dhintay imaamu ibnu maaja laba boqol iyo sagaal buu ayuu dhashay yani sanadkii tirmidi uu dhashay laftiisu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan ayuu ayu ay waxa weeyaan ayuu waxa weeyaan dhintay isaga iyo tirmidi waxay kala dembeeyeen lix sanadood nasaa-i waxa uu dhashay laba boqol iyo shan iyo labaatankii waxaanu dhintay saddex boqol iyo saddexdii muxadisiintu way xifdiyaan marka a'imada xadiiska tawaariikhu wafayaatihim waa la xifdiyaa waana cilmi muhima oo min ahami lculuma waxyaabaha ku dhisan waxaa ka mid ah culimadu markay wax soo naqliyaan haddaad wafayaadkii culimada garanayso waxaad garanaysaa siday u kala horeeyeen maragtaata ayaad garanaysa wahaakada sheekhu wuxuu yidhi wamacrifatu hiqaati wاducafaai anwaadi culumi xadiiska waxaa ka mid ah wamacrifatu hiqaati wducafaai min anwaai culumi xadiisi ayay ka mid tahay wamacrifatu hiqaati hiqaadii in la garto ay ruwaat ahiqaat ruwaadii hiqaadda ahayd ee lagu kalsoonaa ee xadiiskoodu maqbuulka ahaa iyo wducafaai kuwii ducafaai aha xadiiskoodu min xayu asli marduudka ahaa iyo waman ikhtulifa kii la isku khilaafay fiihi oo ruwaadii ka mid ah waman ikhtilifa fiihi oo min aruwaati iyo ciddii culimadu isku khilaafeen ee jarxan wa tacdiilan laysugu khilaafay waxaa la ysugu khilaafay maxay jarxan wa tacdiilan bacdu culamaai yuwafiquuna wa bacdu yudacifuunahu fa yurajaxu buu ku uri deedna ee lagu kala rajaxayo bilmiisaani miisaankii cadliga ahaa miisaankii cadliga ahaa lagu kala rajaxayo ruwaatu xadiisi rasuuli llahi sala allahu aleh wasalam waxay u qaybsamaan saddex qeybood hiqaad iyo ducafa iyo mukhtalafun fiihim mukhtalafun fiihim intaba culimadu waa bayaamiyeen kutub baynay ka alifeen kutub ayaynay ka alifeen kutubta maalan hiqaadda keliya u gaarka ah waxaa ka mid ah athiqaat liabi xaatim ibni xibaan iyo macrifatu thiqaati lilcijli ayaa ka mid ah kutubta hiqaadii iyo jamcisay iyo ducafadii waxaa ka mid ah ataarikh alkabiir iyo ataarikh asaghiir lilimaam albukhaari waxaa ka mid ah aljarxu watacdiil libn abi xaatim waxaa ka mid a tahdiib alkamaal lilimaam almizi raximah llah aljarx watacdiil ibn abi xaatim baa leh tahdiib lkamaalna mizi ayaa leh ataarikh lkabiir iyo ataarikh sagiirna yaa leh bukhaari haaulaai kutub iyo kutub kaloo lamidiba jamacat bayna athiqaati wducafa yani waa kutubta ruwaadda ku loogu taraajumeeyey loogu tarjameeyey waa ruwaad bacduhum hiqaat wa bacduhum ducafa waay labadii qoleba waa lagu jamciyey kutub hiqaadoo keliya laga alifana waxaa ka mid ah athiqaatu libni xibaan iyo athiqaatu lilcijli kutub ducafo keliya loogu laga laga qorayna ruwaadii ducafada keliya laga qorayna waxaa ka mid ah alducafaau walmatrukuun oo imaam nasaa-i uu leeyahy iyo aducafaau sagiir oo uu leeyahay caalimka la yidhaha bukhaari iyo aducafaau alkabiir adducafaa alkabiir oo caalimka la yidhaha cuqayli uu leeyahay iyo almajruuxiin oo ibnu xibaan leeyahay iyo alkaamilu fi ducafaai rijaal oo ibnu cadi leeyahay sheekhu wuxuu inagu yidhi waman ikhtulifa fiihim kuwii la isku khilaafay ruwaadda ka mid a waxaa laga yaba inaad suaal isweydiiso oo sidee laga yeelaya talo kuwa la isku khilaafay fa yurajaxu oo lagu kala rajaxayo markaa ama fa yurajaxu waxaa lagu kala rajaxayaa bilmiisaani miisaankii miisaankii cadliga ah ahlulcilmigu ay dhigeen ayaa lagu kala rajaxayaa iyo murajixaadkii aynu soo marnay ayaa lagu kala rajaxaya oo ciddii la isku khilaafay waa la diraasaynayaa deedna miisaanulcadli ayaa la saarayaa oo waxa weeyaan ama inuu iqo yahay ama waxaa caddaanaysa inuu xadiiskiisu maqbuul yahay ama inuu xadiiskiisu min xayu alasl uu marduud yahay ayb culimadu waxay yidhahdeen raximahumullah cidda ruwaadda ka hadlaysa ruwaadda cidda ama jarxinaysa ama tacdiilinaysa almuadil aw iljaarix almucadil aw iljaarix min alculamaa culimada cidda ruwaaddii ama jarxinaysa ama tacdiilinaysa shuruud baa loo dhigaa shuruudda waxaa ka mid ah afar shardi baa loo dhiga culimadu afarta shardiba hal sadar baynu ku sheegayna waa maxay waa an yakuna cadlan an yakuna cadlan warican an yakuna cadlan yushtarau fi lmucadili wljaarix baad leedahay yushtarau fi lmuad fi lmucadili wljaarixi an yakuna cadlan waa inuu noqdo cadli warican haye yaqidan hayra muafal yaqidan bida yaqidan gayra mugafalin caarifan biasbaab aljarx watacdiil aan ku celiya hal maro kale an yakuna cadlan warican yaqidan gayra mugafalin caarifan biasbaabi aljarxi watacdiil culimada xule waxaa loo shardinayaa cidda ruwaadda ka hadlaysa ee ima tacdiilan aw tajriixan uga hadlaysa labadaa midkood uga hadlaysa ama jarxinaysa ama tacdiilinaysa waxaa shardiya inuu isagu horta cadli noqdo inuu isagu maxay noqdo cadli maxaa meeshaa baxay hadduu ninaan isagu cadli ahayn cid cadliya jarxiyo ilaada waxaad arkaysaa culimadu iyagoo leh fulan hadalkiisa la aqbali maayo waayo lianna isaga laftiisa dee majruuxulcadaala ah marka warkiisa la aqbali maayo warkiisa la aqbali maayo waynu arki doonaa kutubtaynu ugu tegi doonaa ayib nacam waxaa loo shardinayaa kale an yakuuna warican waa inuu qof xalaal miiraba leh yahay oo waa maxay oo tacasub iyo hawo iska ilaalinaya waa inuu waa inuu qof xalaal miirada leh oo alla kacabsi leh waa inuu yahay oo aan dadka uga hadlaynin tacasubu cid u tacasubayo iyo hawo iyo xasad iyo xiqdi haye iyo wixii lamidka waa inuu waric yahay yamnacuhu warucuhu min atacasubi wاlhawa inuu qof dee hawo isaga jarxiyo ama isagoo cid u tacasubayo cid uu ka hadlo ama cid tacdiiliyo culimadu waxay dhaheen waa inuu noqdo waxa shardi oo kale an yakuuna yaqidan hayra mugafal waa inuu yaqi waa inuu nin soo jeedo noqdo waa inuu nin dhigweyna noqono hurdo oo magaraysa wax walba loo qariyo waa inuu noqon yaqid waa soo sharaxnay soo ma an yakuuna yaqidan hayra mugafal waa inuu noqdo waa inaanu ku dagmin lianlaa yaktara bidaahiri xaali raawi waa inaanu raawiga xaalkiisa daahirka ka muuqda ku dagmin walihada culimada qaarkood oo ragga qaarkood tacdiiliyey oo ducafo ah culimadu waxay idhaahdeen waxa uu ninka tacdiiliyey ku dagmay zuhdigiisa iyo tanasugiisa iyo cibaado badnaantiisa ayuu maaragta ayuu ku dagmay laakiin dee waxa keyrkii ka ogyihiin kama oga shalay maxaynu sheegnay belediyu rajuli acrafu bihi min man min gayrihi wa ahlu makata wa ahlu makata adraa bishicaabiha maka iminka waxay leedahay anfaaq baabuurtu ka baxdo berigi horan waxay leedahay shicaab marka haddaanaad reer maka ahayn anfaaqdaa gararmaysa ku dhex deeqsa waay waxay kale culimadu idhahdeen wa waxa kale oo lagama maarmaana inuu noqdo caarifan biasbaab aljarxi watacdiil qof asbaabtii jarxi watacdiilka garanaya oo waxaa jirta wax walba wax laguma jarxiyo wax walbana wax laguma tacdiiliyo waa inuu yahay caalimka ruwaadii ka hadlaya nin garanaya asbaab uljarxi watacdiil oo waxaa jirta ragga qaarkood oo ragga qaarkood jarxiyey ay culimadu idhahdeen jarxigiisu waa kayru maqbuul leesh liana maa dakarahu hayru jaarix lanna waxa uu sheegay waa waxaan wax lagu jarxin waa waxaan raawiga xadiiskiisa lagaga tegin wey ya shuruuddaasa markaa loo dhigaa shuruuddaas ayaa loo dhigaa waay sheekhu wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi musanifku raximah llah musanifku wuxu uhi waman ikhtalada qofkii ikhtilaaday fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisii oo min athiqaati hiqaada ka mid a garashadiisu wa macrifatu man ikhtalata fii aakhiri cumrihi min athiqaati garashada la gartaa waxay ka mid tahay anwaacdii culumta xadiiska anwaacdii culumta xadiiska ayay ka mid tahay waman ikhtilada ninkii ikhtilaaday fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisa oo min athiqaati hiqaada ka mid a garashadiisa ayaa anwaacdii culumi xadiiska ka mid a wkharafa minhum oo man kharafa minhum iyo kii iyaga ka mid cafwan wakharafa maaha waa wakharifa wakharifa minhum kharafa tambihi baan isla anigi ba carabka iga xaday mararka qaarkood waxaa jirta oo culimada qaar ku badan oo ana aan leeyahay sabqu lisaan sabqu lisanka waa inu carabka wax kaa xado somalida waxaa tira halmaan hadal kuma jiro waay wakharifo iyo kii kharifay ee waman kharifa kii kharifo minhum iyaga kamid a kharfiga waxa weye kii waxoogaa isku dhex yani waxa weeyaan kharfiga waxa la yidhaha fasaad alcaqli min alkibar kii asaasaqay oo qofkii asaasaqay waayo ikhtilaadku waa maxay waa inuu qofku wixii uu wariyaa iskaga dhex yaacaya oo wuxuu garan waayay xadiiskiisii walow walow yaanu asaasaqin be ma aragtaad marwiyaadkiisi baa iskaga dhex yaacaya xifdigiisii baa khalalgelaya kharifa minhumna waxa weeyaan waa nin da intuu gaadhay dabadeedna asaasaqay waman kharifa iyo kii kharifay oo minhum ka mid a garashadooda waman ikhtalada fii aakhiri cumrihi oo min athiqaati kamida garashadiisa iyo wakharifa waman kharifa kii kharifo minhum iyaga kamida garashadiisa oo ruwaadii kamid a waxay ka mid tahay anwacdi cumlulxadiiska faman rawaa haddaba kii mukhtalidkaa ninkii wax ka wariyey qabla dalika intuu aanu ikhtilaadin ka hor ama aanu kharifin ka hor qubila riwaayadiisi waa la aqbalaya bushekh qubila riwaayadiisi waa la aqbalaya intaasi kutubta qaar kuma taxlo soo ma intaa waman rawaa qabla dalika canhum qubila waila fala wailaa haddii kalena fala la aqbali maayo nusakha kitaabka iyo ma ama ama ma ama qaarkood yani waxa weeyaan kuma taalo qaarna way ku taallaa noocani waa nooc muhima oo waxaa jira ruwaad intay da gaadheen intay da gaadheen dabadeedna dee takhriif ku dhacay ama kharfi ku dhacay wlkharifu bitaxriiki culimadu waxay dhahen waa fasaad اlcaqli min alkibar waa inuu caqligu da intuu qofku gaadho uu isku darsamo waqad kharifa الrajulu bاlkasri fahuwa kharifun weeye marka nuska qaarkood ay ku qoran tahay wakharafa minhum sax maha ya sax maha waay sheekhu wuxuu yidhi macrifat lmukhtaliiin min aruwaat waxay ka mid tahay anwaacda culumulxadiiska waana nooc muhima oo waxa weeyaan lagama maarmaan ah waayo faaidadiisu waxa weeyaan dee inaad garato man tuqbalu riwaayatuhu waman turaddu riwaayatuhu inaad kaloo garato kuwii mukhtalidiinta ahaa ee isku dhex darsamay lisababina isugu dhex darsamay sabab ku timid darteed isugu dhex darsamay waxa weeyaan sida sida maalan in la garaacay ama waxa weeyaan kutubtii ka gubatay sidaynu arki doono culimada qaarkood ba intay kutubtii ka gubatay waxaa ka mid a ibnu mulaqin laftiis saaxib almusanif nafsu kutubtiisi intay gubatay ayaa xifdigiisii khalal badani gala waxaa ka mid a sidaynu sheegi doono ibnu layica marka mukhtalidiinta barashada la baranayaa waxay ka mid tahay waa nooc muhim o anwaa cilmi xadiis ka mid ah laguna kala saarayo axaadiistoodii mukhtalidiinta wixii la aqbalayo iyo waxaan la aqbalayn iyo wixii laga tawaqufaayo kutub bay culimadu ka alifeen waxay yidhaahdeen culimadu ama xanuun baa keena ama darar baa keena ama kharif baa keena ama waxaa keena mowt in qofka xaadis ku dhaco yani geeri faj'atana ku dhacday masiiba ku dhacday qofkii markay masiibadii ku dhacday buu caqligiisii tagayar macalin macalimiintaydii kamid ah hadda ma ogi inuu nool yahay iyo inaanu noolayn hadduu nool yahayna ilaahay jala wacalaa ha shaafiyo oo ha xifdiyo hadduu dhintayna allah u naxariisto isaga oo safar ku jira oo ehelkiisii oo dhami la socdaan buu xaadis galay caruurtiisii iyo xaaskiisii kulli waa dhinteen wa kaana min min axfad innaas culimada dadka ugu xifdiga badan buu ka mid ahaa macalimiintii jamica islamiya dhigi jirtay tagayarat daakirihiisa dhammaanteed waxaa ku dhacay tagayur wuxuu ii dhigay fanka usuulu fiqiga la ydhaha abwaab ka mid ah ayuu ii dhigay mararka qaarkood kalaaska markuu soo fadhiisto baabka uu uu dhigayuu saa u eegayaa macluumaad duwal ah ayuu saa usii daynaya mararka qaarkoodna tacaariiftii ayaa u ay- ayuu soo qaban waayaya ardayda mararka qaarkood qaar wuu garanaya oo magacaantoodii buu sheegaya mar mararka qaarkoodna ardaygii shalay magaciisu sheegay magaciisu garan waaya ya ma garata waxaa ka mid ah hanti qofku uu lahaa oo mar keliya la waayo waxyaabaha keena masaa'ibka caamka ah waxyaabaha keenay ka mid tahay khalalka xifdiga ah ama khalalka ku dhaca daakirada ya marka culimadu waxay dhahdeen waa nooc muhima kutub aan ahlucilmigu ka alifeen aliqtibaat biman rumiya bilikhtilaat ibnu eh, sibtu ibnu cajmi baa leh sibtu ibnu eh, waxaa leh alxaafid eh, ibrahim ibnu sibt alajmi alcajmi alxalabi aliqtibaat biman rumiya bilikhtilaat burha- alburhan alxalabi baa leh alkawaakib الnayirat fi macrifati man ikhtalata min aruwaat athiqaat oo ibnu kayaal uu leeyahay waana min axsani waajmaci wa- wa atami اlkutub fi hada albaab weeye ayib culimadii ikhtilaatay sheekhu inoomu sheegin lakiin culimadii ikhtilaatay waxaa ka mid ah cataa ibnu saaib cataa ibnu saaib ya ayaa ka mid ah culimadu waxay yidhahdeen sufyaan ibnu saciid athawri iyo shucba waxay ka wariyaan cataa ibnu saaib waxa ay waa waa saxiix waayo intaanu ikhtilaatin bay wax ka qaateen intaanu ikhtilaatin bay wax ka qaateen ardaydii qabla alikhtilaad wax ka qaadatayna riwaayaadkoodii dee waxa weeye waa maaragtay eh, waa la joojiyey ama waxay noqotay in la eego saciid ibn abi caruba ayaa ka mid ah saciid ibn abi caruba culimadii ikhtilaatay buu ka mid yahay ikhtilaatku ku dhacay waxaa ka mid ah cabdirazaq ibnu hamaam asancaani cabdirazaq ibnu hamaam asancaani waa uu indhabeelay markuu indhabeelay kadib baa ikhtilaat ku dhacay dabadeedna culimadu waxay fakana yulaqanu fayatalaqan dabeedna axaadiista qaar oo aan axaadiistiisii ahayn iyo marwiyaadkiisii aan ahayn ama ama aan sax ahayn baa loo dusin jiray dabeedna wuu iska qaadan jiray faman samica minhu bacda maa camiya falaa shaya bay culimadu leeyihin cabdirasaaq markuu indhabeelay ciddii wax ka maqashay waa waxba laga soo qaadi maayo riwaayaadkooda ayay culimmadu yidhaahdeen yani waa saxiix oo waa maqbuul oo la xujaysanaya la odhan maayo dabcan qabla alikhtilaat aima wax ka maqashay imaam axmed yaxya ibn maciin iyo rag lamida cali bn madini rag badan baa ayaa wax ka maqlay sida aan maaragtay aan xasuusanahay waaya ومن حد ومن ومن, ومن اخترقت كتبه شيخ وحول ومعرفة من اخترقت كتبه وحكم إذا وعد علم الحديث كه نينكي كتبتيس أي قبتي أو ذهبت أمل وايي أو ما ركتي أي كد- كتبتيس كهالوضي أو فرجعه النقضي إلى حفظي حفظي سو النقضي أو فصاح حفظي سو حماضي إساقنا قرشدي سو مهم إساقنا قرشدي سو مهم سخاوي وحول ما تخانا ومن اخترقت كتبه كالمؤلف مركو شرحي كالمؤلف mualifkaaba ka mid bu raggu kutubtooda gubatay ibnu mulaqin laftiisa kutubtiisi waa gubatay ayay culimadu dhahaen kadibna xifdigiisii dee wax waa uu xumaaday ibnu lahiica ibnu lahiica oo ruwaadda xadiiska ka mid ah ee waxaa gubatay kutubtiisii ama luntay dabadeedna culimadu waxay dhaheen tagayara xifduhu tagayara xifduhu xifdigiisii ama ikhtalata een, ma- maaragtay uu ikhtilaatay dabadeedna sidaas ayaa taas ayaa xifdigiisa taiirisay bay culimadu dhahay taas ayaa xifdigiisa taiirisay bay culimadu dhahay cabdillaahi ibnu lahiica la yidhaha cabdillaahi ibnu lahiica sheekh wuxuu uri waman xadatha waxaa ka mid ah anwaacdii culumi xadiiska waman xadatha wa macrifatu man xadatha wa nasiya inaad garato man xadatha ninkii wa xadiis sheegay ee wariyey oo wa nasiya dabeedna xadiiskii iloobay sheekh baa intuu xadiis wariyey oo uu isnaadiyey oo ardaydiisii ka qaadatay ayuu xadiiskii iloobay uma rawaa deedna xadiiskii wuxuu ka wariyey camin rawaa canhu ciddii isaga ka wariyay suu xadiiskii dib uga wariyey sheekh baa wuxuu sameeyey xadiis buu wariyey xadiiskii markuu wariyey ayaa xadiiskii wuu iloobay dabeedna xadiiskii yaa ka qaatay ardaydii xadiiska ka qaadatay buu xadiiskii dib uga wariyey culimadu waxay- waxay u bixiyeen man xadatha wa nasiya kii war sh- sheegay ee warkii iloobay ya Mm. waxayna culimadu is weydiiyeen haddii caalim culimada ka midii uu intuu xadiis wariyo xadiiskii uu iloobo taasi ma noqonaysaa mid xadiiskii wax yeelaysa culimada waxba yeeli mayso haddii ruwaad fiqaadii ay caddeeyaan inay xadiiskii ka qaateen waxba yeeli mayso waxba eesh yeeli mayso ee waa laga qaadanaya oo xadiiskaa waa la qaadanaya waayahay marka kaana waa inaad barato man xadatha wanasiya waay wuxuu yihi sh- kutubta culimada qaarkood ka alifeen baabka waxaa ka mid ah almu'tasi fi man xadatha wanasi suyuudi baa alifay kitaab khaiibule khatiib albaqdaadi leeyahy oo baabka laga alifay ayaanu waxa weeyaan talkhiis uu u yahay oo waxaan filaya kitabka khatiib waxaa la idhahdaa man xadatha wanasiya sidaa in la yidhaahdo ayaan filaya waay wuxuu sheeku yidhi wa macrifatu طabaqaati ruwaati waxaa ka mid ah anwaacdii culumilxadiiska طabaqaadkii ruwaadda in la garto iyo walculamaai culimadii in طabaqaadkooda la garto waa cilmi muhima tani aad u muhima oo waa maxay طabaqaadka ruwaadda xadiis ruwaadda xadiiska nebiga sal اlه alay slam warisay dhammaantood isku طabaqa maaha isku طabaqa maxaa looga jeedaa طabaqa waxaa looga jeedaa cidda isku fac ah wakti wada noolayd masalan isu dhow dhow xagga de ahaan sheekhna wax ka shuyuukhna wax ka wada qaatay ayaa maxaa la yidhahdaa طabaqa طabaqaadka markaa ruwaaddu way kala duwantah maثala ibnu sacd kitaabkiisa aطabaqaat saxaabada rasuulka shan dabaquu ka dhigay shan dabaqo ayuu ka dhigay baynamaa xaakim intaa ka badan uu ka dhigay intaa ka badan uu ka dhigay taabiciinta culimada qaarkood saddex dabaqay ka dhigeen qaarkoodna shan iyo toban dabaqay ka dhigeen ictibaaraad baa loo eegaya waxyaaba kala duduwan ayaa loo eegaya oo aynu ku arki doonno tafsiish tafsiilkeeda yani waxa weeyaan kutubta aynu ku arki doonno kutubta aynu ku arki doonno dambe aynu ku arki doonno marka dabaqaadkii ruwaadda iyo culimadii inaad barato waxaad waxay ay kuu faa'iideynaysaa taas waxyaabaha ay kuu faa'iideynaysa ka mid ah dee inaad garato culimada intii isku fac ahayd intii aqraan ahayd ee wakti wada noolayd inaad garato sida ay u kala wen yihiin siday u kala yar yihiin inaad garato waxa weeyaan sanadkani labada nin may soo gaarin mise ismay soo gaarin haddaad garanayso labada nin in hal dabaqa udhaxaysaba waana isku dabaqaba ahayn ya ina isku dabaqaba ahayn waayo haddaad waxaad garanaysaa aada baaraysaa dee waxa weeyaan waad baxsinaysaa wahaakada wahaakada waa manaasil iyo maraatib ahlulcilmiga dabaqaadkoodu sidaa aynu sheegnay waxaana aynu nidhi ibnu sacad maalan saxaabada rasuulka shan dabaquu ka dhigay alxaakim imam alxaakimna wuxuu ka dhigay kitaabkiisa macrifatu anwac culuum alxadiis labiyo toban dabaquu ka dhigay saxabada rasulka sal ly slm markaasu wuxuu yidhi saxaabadii maka ku islaamtay kalkhulafaa raashidiin dabaqada koobaad weeye asxaabu daari nadwa dabaqada koobaad weeye muhaajirtalabaad wey cafan asxaabu daari nadwa dabaqada labaad weeye muhaajiratu lxabasha raggii xabasho ushroogay dabaqada saddexaad weeye asxaabu baycati alcaqabati aluula dabaqada afraad weeye asxaabu bay saasuu u waday saas ayuu u waday waakada culimada maalan qaarkood waxay ka dhigeen taabiciinta maalan salaasa dabaqaat ayuu muslim ka dhigay xaakimna taabiciinta wuxuu ka dhigay khamsata cashar dabaqa ictibaaraad kala duduwan waxyaaba kala duduwan tafsiilkeeda utegi doonaa loo eegaya xaafid ibnu xajar raximahullah waa mithaale markuu ruwaadda kutubu sita u tarjamaynayey kutubta lixda ah ee umahaatu kutubi alxadiis la yidhahdo markuu taraajimtoodii qorayey waxa uu ka dhigay labiyo toban dabaqo adabaqa alula muxuu ka dhigay saxaabadii rasuulka cala ikhtilaafi maraatibihim saxaabadii muxuu ka soo qaaday muxuu ka soo qaaday saxaabadii hal dabaqo taabiciintii waaweyneyd dabaquu ka soo qaaday taabiciintii dhexe dabaquu ka soo qaaday taabiciinta qoladaa dhexe ku xigta dabaquu ka soo qaaday taabiciintii yar taabiciintii ataabiciina sigaar taabiciintii yaryaraa wuxuu ka soo qaaday dabaqo wahaakada wahaakada sidaas ayuu u waday muqadimada kitaabkiisa ayaanu ku sheegay marka inaad garato culimada dabaqaadkoodii iyo maraatibtoodii ruwaaddii xadiiska waa fan muhima oo funuunta culima xadiis ka mid ah oo culimadu aad aad ay cinaayo u siiyeen waxaa ka mid a culimada wax ka aliftay waxaa ka mid ah ibnu salax horta wuxuu yidhi wadalika min almuhimaat alatii iftadaxa bisababi اljahli biha gayru waaxidi min almusanifiina wagayrihi wuxuu yihi waxaa cilmiga muhimkaa bay ka mid tahay ee m ee markay ka jaahil noqdeen dadka qaarkood dad badan oo ka jaahil noqday ay oo dadka wax alifo kamid ihi ay ku fadeexadoobeen ay ku fadeexadoobeen waay طبقات mن rwى عن النبي sلى الله عليه وسلم من أصحاaبihi وhyثم بن عdiley طبقات التاaبعين أبو xاتم الrازي ba leh طبقات الصحاaبة والتاaبعين مسلم ba leh وhاkda kتuبta طبقاaتkana waa أنواع iyada lfteeda الطبقات الكبرى بن سعد leya kamid a aabaqaat oo khaliifat ibnu khayaad leeyahay ka mid a aabaqaat oo uu leeyahay cali bnu madini ayaa ka mid a waxaa ka mid a aabaqaat oo uu leeyahay cabdiraxmaan ibnu ibrahim oo duxaym loo yaqaano aabaqaat oo abi zurca leeyahay wahaakada wahaakada wuxuu yidhi sheekhu walmawaali mawaalidii garashadooduna waxa ay ka mid tahay waxa laga yaaba inaad isweydiiso taariikh cilmiga dabaqaadka iyo taarikhda farqiga u dhexeeya muxuu yihi cilmu taariikh iyo cilmu dabaqaad farqiga udhexeya muxuu yihi culimadu waxay idhahdeen farq cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya waxna way wadaagaan waxna way ku kala duwan yihin oo maalan waxay wadaagayaan mid walba ruwaad buu tacriifinaya ruwaaddii buu tacriifinaya mid walba taariikhdu laakiin maxay gaar la ka tahay xawaadistii baa la sheegaya waxyaabii dhacay sanadkaa waxaasaa dhacay sanadkaa daacun noocaas iyo noocaasaa dhacay sanadkaa dagaal hebel baa dhacay dagaal hebel hebel baa ku dhintay hebel dagaal hebel muu soo gaarin waxa weeyaan xawaadistia laga sheegay sanadkaa hebel baa khilaafadiisii dhacday hebel baa khaliif noqday khaliif hebel baa dhintay wahaakada maxay markaa taariikhdu dheer tahay xawaadistii baa la sheegaya xawaadisu siniin laakiin dabaqaadku dabaqaadku wax xawaadistaa layskuma hawlayo intooda badan haddaan loo baahan ee waxaa la sheegayaa raawiga ayaa ayaa cinaayo badan la saaraya raawiga ayaa markaa cumuum iyo khusuus ay culimadu yidhahdeen waa ka dhexeeya walmawaali buli sheekhu uri wa macrifatu lmawaali ruwaadda intoodii mawaalida ahayd ee addoommada ahayd ee la xoreeyey inaad barato ruwaadda waxaa ka mid ah xadiiska nebiga sal alla alay wasalam rag addooma ahaan jiray oo la xoreeyey baa ka mid a waxaa ka mid ah rag qabaa'ilka loo tiirinaya aan ka dhalan ee qabaa'ilkaa walaa lale walaa walaagu waa maxay qabaa'ilku markay ay isgaashaan buraystaan walaa baa la yidhaha walaa walaa walaa lxilf ya iyo walaa lmuwaalaat iyo walaa citaaqa ayuu uqaybsama alcataaqa cafwan marka inaad barato ruwaadda ciddii qabiil aan qabiilkiisii ahayn ama qabiilka loo tiiranaya aan ka mid ahayn oo aan ka dhalanin laakiin xilfi iyo gaashaanbuur la wadaaga oo maxay wadaagaan waxay wadaagaan dhiiggay wada bixiyaan waxa weeyaan cid way isu gargaaraan ciddii kusoo duusha waa waa la iska wada difaaca wahaakada maaragta almawaali waxa ma waxaa ugu muhiimsan walaaga walaaga la yidhahdo walaa-u alcitaaqa la yidhaahdo waa qofku qofkii inuu xoreeyo marka waa inaad garato ruwaadda kuwoodii mawaalida ahaa ee la xoreeyey iyo waxa weeyaan kuwa aan maaragtay addoom ahayn waayo waxaa ka mid a ruwaadda xadiiska nebiga alayhi salaatu wasalaam abu caaliyat ariyaaxi rufeyc abu caaliya alriyaaxi ayaa ka mid ah waxay culimadu dhahen waa taabici kana mawla imra'ata min bani riyax lam yakun min bani riyax cafwan riyaaxi maxaa loogu bixiyo loogu tiiriyey qabiilkaas mawlo wuxuu u ahaa mawla wuxuu u ahaa gabadh ree reerkaa ka mid a dabadeedna iyadii baa loo nisbeeyey waxaa la yidhi abu caaliyat ariyaaxi qabiilkii baa loo nisbeeyey soomaad gara leanno iyada ayaa xoraysay ayib iyada ayaa xoraysay waxaa la mid ah walaagaasi walaa citaaqa la yidhahda waxaa jira walaa la yidhaahdo walaau walaa lislaam oo waa maxay in qofkani uu sabab noqdo inuu raawigani islaamo dabadeedna qofkii sababta u noqday raawigani islaamnimadiisa qabiilkiisii loo nisbeeyo bukhaari bukhaari waxaa la yidhaahdaa moxamed ibnu ismaaciil aljucfi culimadu waxay dhahdeen lam yakun min aljucfiyiin qabiilka jucfi la yidhaha ka mid maaha bukhaari laakiin siduu uga mid yahay siduu uga mid yahay awowgii ayaa islaamay oo islaam awowgii bukhaari oo majuusi ahaa ayaa islaamay oo ku islaamay nin la yidhaahdo alyaman ibnu akhnas aljucfi gacantiisa ku islaamay alyaman ibnu akhnas aljucfi gacantiisa ku islaamay markaasaa jucfi loo nisbeeyey bukhaari iyo awowgiiba marka waa inaad barato wuxuu yidhi sheekhu waa nooc cilmiga ka mid ah oo isaguna muhima saa uu sheekhu sheegay oo ruwaadda ku tacaluqa weeye waxaad ku arki kartaa iminka miqsam oo ardaydii ibnu cabaas ardaydiisa ugu caansanayd ka mid a culimadu waxay dhahan mawla ibnu cabaas ibnu cabaas ayuu mawlo u yahay wlqabaa'ili qabaa'ishi wa macrifatu lqabaa'ili qabaa'ishii in la garto iyo walbilaadi beledadii in la barto iyo iyo wasinaacati sinaacadu waa waa shaqooyinkii ruwaaddu ka shaqaynayeen iyo wlxuliyi ya iyo sifaadkii abuur ahaaneed ee ruwaadda qaarkood loo nisbeeyey inaad garato iyaduna waxay ka mid tahay anwaacda culmi xadiiska inaa qabaa'ilka loo nisbaynayo ruwaadda inaad barato ha waa fan muhim ah ansaabu ruwaad barashadooda iyo qabaa'ilkoodu waa fan muhim ah oo funuunta cilmiga ka mid ah weeye oo aad ku garanayso qofku waxa weeyaan qabiilka uu yahay cidda uu ka soo jeedo yani waxa weeyaan lagu garanayo buldaanta inaad gara- kala barato buldaantii cilmiga ee culimada loo nisbeynayay dimishqa maka xijaaz ama oo makiya madiine laysku yidhaahdo basra kuufa buldaantii inaad barato buldaantii inaad barato sinaacaadkii inaad barato fulan ibnu fulan alxadaad fulan ibnu fulan alqazaaz iyo waxa la midka ah waxa weya inaad barato fulankii dharka iibin jiray kii waxa weeyaan maaragtay xadaadka ahaa kii najaarka ahaa kii cadarla ahaa dee ayaad arkaysaa culimadu iyagoo sheegay walxuluyi macnaheeda uga jeedaa waxa weeyaan sheekhu waa inaad barato sifaadkii abuur ahaaneed ee ruwadda qaarkood ay ku sifnaysa- sifaysnaayeen waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahy sulayman ibnu mihraan alacraj sulayman ibnu mihraan esh alacraj alacraj macnaheed waa maxay ee laangara ahaa ya cafwan sulayman ibnu mihran alacmash dheh sulayman ibnu mihran alacmash sax waxaad arkaysa iyagoo culimadu leeyihiin fulan alfulan alacraj alacraj marka maxay sheegayaan alacmash culimadu waxay dhahan acmash waxaa la dhaha qofka aan saani waxu wada arkin ayaa la yidhaha ya maxay soomaalida odhan jireen hameed maxay odhan jireen habeenu ha qofka aan saani waxu wada arkin alacmash khaasatan habeenkii oo kale arajna waa laangare marka ruwaaddii ku caan baxday waxyaabaha khilqiga ah xari alawar alacwar ya waa inaad baratid si aanay kaaga si aanay kaaga dhehi gelin si aanay kaaga dhehi gelin mhm. ah sulayman ibn mihran alacmash waa saasuu sax ku yahay waay marka waa inaad kuwaana garataa waxay ka mid tahay waa laga waxaa laga inaad isweydiiso oo acraj iyo acmash iyo acraj iyo acwar iyo marka la leeyahay miyaanay miyaanay xana xan iyo acni ahayn nacam xan iyo acni maaha walow yaanu raawigu raawigu waxay yidhi culimadu waxay dhahdeen hadduu shayga caan ku noqdo oo aan si kale lagu garanaynin oo in la sheegaa laga maarmaan noqoto kiibe iyo acni noqon mayso waadix ya ikhwaan kiibe iyo acni noqon mayso ya waaya Mm. ansaabta iyo qa- waxaa laga alifay kutub kutubta laga alifay waxaa kamid ah alansaab oo caalimka samcani la yidhaha uu leeyahay oo ruwaadda ansaabtoodii iyo lagu sheegayo waxa weeyaan eh, iyo wixii ku tacalluqa lagu sheegayo Mhm. culimada de waxaa laga yaabaa ina in qabiilkiisa loo nisbeeyo in beledkiisi loo nisbeeyo in shaqadiisa loo nisbeeyo iyo xirfadiisa de saddexdaasiba waa saddex nooc oo dee nisabkii a- a- a- saddex nooc oo ansaabtii ka mid a aad bay culimadu masaladaas ugu dadaaleen waxaa ka mid a kutubta laga alifay lub lubaab fi taxriir alansaab kitaab la yidhaha wuxuu yihi sheekhu markuu intaaba sheegay mualifku wuxuu yihi raximah llah وآkhiru dalika وآkhiru dalika وhada آkhiru dalika ayaa ku qoran sharaxa yani sharaxa maaragtay sakhawiya waxaa ku soo arortay whada آkhiru dalika whada kan aan sheegay madkuurkan soo sheegay آkhiru dalika weeyaan tadkiradii intii ugu anwaacdii culum xadiiska ee aan doonayay inaan sheego ee aan halkan ku soo khulaaseeyo tii ugu dambeysay weeye wallahu aclamu bisawaabi ilaahay baa wixii sawaabana og isagoo caalimuhu sidaa leeyahy walaale wallahu aclamu bisawaab qaala almaalifu raximah llah wuxu uhi wahada kaasi aakhiru tadkirati weeye wahiya cujaalatun lilmubtadi'i fiihi cujaalatun maxaynu kusoo sheegay yaa ii sheegi karaya ya m kutubtiina eego waxaynu kusoo fasirnay sheega wahiya cujaalatun lilmubtadai fiihi lilmubtadi'i fiihi m awalka awalka kitaabka way ku jirta waay wuxuu yihi sheekhu wahiya cujaalatun weeyaan waa in kooban oo yani waa faraqabsiimo lilmubtada'i fiih faraqabsiimo waxay u tahay ninkii fankan mubtadi'a ku ahaa wa madkhalun waa waa gogol dhig oo litaaliifi taaliifkii asaalifi ee ah ee tegey ee almushaari ilayhi aan soo ishaarayna gogol dhig ba awalan marka hore aan soo ishaaraynana gogol dhig ba uta taaliifku sheegaya waa kee kitaabku leeyahay muqad- eh, na- na- kitaabkani eh, wuxuu yahay gogol dhig waa kee almuqnic kitaabkiisa almuqnic aan soo sheegnay marka ardaygii mubtadi ahaa faraqabsiimay u tahay oo markuu intan imika sugo culimadii xadiiska cala alaqali istilaaxaadkooda kutubtooda ku qoran in badanoo kamid a wuu garanaya soo ma fa inahu buu yihi fa inahu kitaabkaasi muqnicuu sheegaya jaamicun waa kitaab kulmiyey lifawaa'idi hada alcilmi fawaa'ida cilmigan mid kitaab kulmiyey weeye cilmigan fawaa'iddiisii kala duduwaneyd iyo wa shawaaridihi masaaishiisa baxsata iyo wa muhimaatihi shawaarid waxa la dhaha masaaisha hore u baxsada hore loo iloobo iyo wa shawaaridihii iyo wa muhimaatihi masaaishiisa muhimkaa iyo wa faraa'idihi masaaishiisa fariidada ah ee ee waxa weeyaan maxaan dhahdaa farida hadi masalatun farida markay culidu leeyihin waxay leeyihin waa masale daqiiqa walilaahi ilaahay oo keliya alxamdu mahadi u sugnaatay calaa taysiirihi inuu noo fududeeyey inaanu kitaabkii dhammayno ayay ugu sugnaatay ya kitaabkan dhammayntiisa kitaabkan tadkiraa dhammayntiisa iyo wa amhaalihi kutubta la midka ah ee muqnicii ka mid yahay ee kutub kale ka mid yihin dhammaynta ilaahay uu noo dhameeyey mahad dhammaanteed isagaas kaga leh waxa uu yidhi mualifku faraqtu waxaan ka faaruqay min taxriiri hadihi tadkira fii naxwi saacatayni laba saacaan qorayay oo min sabiixati yowmi ljumcati ka mid a saabica cashra ma jumada lula bisha jumada lula la yidhaha toddobiyo tobankeedii caama halaasin wa sitiina wa sabcimiya sanadkii toddoba boqol iyo saddex iyo lixdankii toddoba boqol iyo saddex iyo lixdankii axsana allahu bacdaha wamaa bacdaha min khayrin fii khayrin wacaafiya sheekh wuxuu yidhi axsan allahu ilaahay hanoo samafalo hanoo ha wanaajiyo bacdahaa bacdaha halkan nusanka qaarkood waxaa ku soo arortay naqiidaha ama naqiisaha naqi naqi naqi naqi axsan allahu ilaahay ha hagaajiyo bacdahaa barhkeed marka garan maayo mualifku wuxuu halkaa uga jeedo ama waxaa laga yaabaa inuu sanad sanadka lafteeda uu u celiniyo leeyahy sanadaasi sanad iska hawlo badan bay ahayde ya ilaahay inta hadhayna ha hagaajiyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyana la hagaajiyo fii khayrin khayra ku hagaajiyo aamiine buri sheekhu kitaabku saasuu inoogu dhammaaday tadkira fii culuumi alxadiis waanaad arkaysaa waa kitaab yaroo hoos ku malabla ah aragta hadda waa kitaab yaroo hoos ku malabla ah cilmiga ku jira ee aynu ka faa'iidnay waxa weeyaan waad arkaysaa raxima allahu musanifahu wa mualifah ilaahay ha u naxariisto isaga iyo ciddii waxa weeyaan ka soo warisay ka qaadatay ee ina soo gaarsiisay iyo cid ka ciddii ka faa'iidaysatay ee dalabatulcilmiga ee majliskan fadhiday iyo ciddii akhriday iyo ciddii maqashay ilaahay jala wacala dhammaantood dembigooda ha dhaafo dembigeeni iyo kiini waalidkeena ilaahay ha dhaafo wakhtiga ayaa dhacay in yar baan rabay inaan ku daro laakiin halkaasaan ku daynayaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk